qaybta shanaad qiime siduu ilaahay yahay qorninka quduska ah wuxuu inoo muujiyaa siduu ilaahay cajaa'ib u yahay sidaynu isaga u baranno matalan waxay ina baraan afar waxyaalood oo ilaahnimadiisa ina tusa oo ay ka tirsan yihiin awooddiisa cadaaladdiisa xigmaddiisa iyo jaceylkiisa baal mid kasta aan fiirinno awood aan xad lahayn yehoba ibraahim wuxuu ku yidhi waxaan ahay ilaaha khadirka ah bilowgii toddobiyo toban kow ilaahay awooddiisu wax la mid ah ma jiro xad ma leh mana dhammaato ilaahay awooddiisu isticmaalay markuu calamka oo dhan abuuraayay ilaahay weligiis xooggiisa si xun uma isticmaalo si ulajeedo leh ayuu awooddiisa intuu u baahan yahay keliya isticmaala awooddiisa wuxuu ku khiyaasaa cadaaladnimo xigmaad iyo jaceyl yehoba si gacan furan buu awooddiisa ugu caawiyaa addoommadiisa daacadda ah rabbiga indhihiisu waxay hor iyo dib u fiirinayaan dunidoo dhan inuu isu adkeeyo kuwa qalbigoodu isaga xaggiisa ku quman yahay taariikhdii labaad lix iyo toban sagaal miyaanad jeclayn inaad u dhowaatid ilaahan xoogga badan oo weliba ina daneeya ilaaha cadaaladda rabbigu wuxuu jecel yahay cadaaladda sabuuraddii soddon iyo toddobo labaatan iyo siddeed ilaahay wuxuu sameeye oo dhan waa haaq oo cadaaladdiisu jidhkiisa quman kama leexaato ilaahay isagu waa ilaah cadaaladdarrada necab oo aan dadka u kala eehan laaluushna qaadan sharciga qunooqashadiisa toban toddobiyo toban ilaahay wuxuu ka soo horjeeda kuwa dadka cadaadiya wuxuuna u helin doona kuwa tabarta yar sida naag carmal ah ama ilmo agoon ah baxnintii labaatan iyo laba labaatan iyo laba ilaahay binu aadanka uma kala exdo qorninka quduska ah waxaa ku qoran ilaah inuusan dadka u kala eexan laakiin kii kasto ilaah ka cabsada haaqnimadana sameeya qurun kastaba ha ku jira ilaah waa aqbala faliimaha rasuulada toban soddon iyo afar iyo soddon iyo shan yehoba cadaaladdiisu waa kaamiil ma aha ilaahay naxariis daran laakiin sinaba xaqdarrada uma dhaafi doono ilaahay wuu iqaaba kuwa sharka fala oo aan toobaad keenin laakiin wuu naxariista kuwa toobaad keena rabbigu waa raxmaad badan yahay waana nimco miran caro wuu u gaabiya waana naxariis badan yahay isagu haad iyo goor wax canaanan maayo oo sii caraysnan maayo ilaa weligiis isagu inoolama u macaamiloon sidii dembiyadeennu ahaayeen oo inooguma u abaalmarin sidii xumaatooyinkeennu ahaayeen sabuuradii boqol iyo saddex siddeed ila toban ilaahay abidkiis ma iloobo shuqullada addoommadiisa daacadda ah ay aaminaad ku sameeyeen oo wuu abaalgudaa iyaga ilaaha cadaaladdan jeceel miyuusan xaq u lahayn amiinaddaada ilaaha xigmadda xigmaad oo dhan yehoba bay ka timid mool dhayra hoodaantinimada iyo xigmadda iyo aqoonta ilaah rooma koob iyo toban soddon iyo seddex xigmaddiisa mid la mid ah ma jirto oo waa mid weligeed dhammaanayn ilaahay xigmaddiisa waxaynu si fiican uga aragnaa waxyaalaha u abuuray sabuuradaha waxaa ku qoran rabbiyow shuqulladaadu tiro badana kulligoodna xigmaad baa ku samaysay sabuuradii boqol iyo afar labaatan iyo afar ilaahay xigmaddiisa waxaa muujiya qoraalkiisa quduska ah boqor daa'uud wuxuu qoray marag furka rabbigu waa aamiin oo garadlaawaha ayuu u akhliyeeya sabuuradii sagaal iyo toban toddobo baal ka fikir ilaahay xigmaddiisaan dhammaanayn waxaad ka baran kartid miyaad ka faa'iidaysan doontaa ilaah waa jaahel yehoba waxaa ugu horreeya oo lagu yaqaano waa jaceel qorninka quduska ah waxay inoo sheegan ilaah waa jaceel yohanna koowaad afar sideed ilaahay wuxuu falo oo dhan jaceyl baa ka dambeeya ilaahay jaceylkiisa si aan la tirin karin buu inoo tusay waxyaalo fiican buu ina siiya wanaag buu sameeyey oo wuxuu samada idinka siiyey roob iyo xilliyo barwaaqo ah isagoo qalbiyadiinna ka dharginaya cunto iyo farxad faliimaha rasuuladda afar iyo toban toddobiyo toban runtii xaadiyaad kasta oo wanaagsan iyo xibo kasta oo kaamiil ah kor bay ka timaadda iyadoo ka soo degaysa xagga aabbaha nuurarka yacquub kow toddobiyo toban qorninka quduska ah waa xaadiyaad qime kasta ka sarraysa qorninkaas dhexdiisa wuxuu ilaahay inoogu muujiyey runta isaga ku saabsan iyo sharciyadiisa jaceylka badan eraygaagu waa rune buu ciise yidhi markuu dukanayay yohanna toddobiyo toban toddobiyo toban ilaahay markaan dhibaataysannahay wuu ina caawiya culabtaada rabbiga saar oo isna wuu ku xanaanayn doonaa waayo isagu kan haqa ah marnaba u dayn maayo in la dhaqaajiyo sabuuradii konton iyo shan labaatan iyo laba dembiyadeenna wuu caafiya sa'idow waad wanaagsan tahay oo waxaad diyaar u tahay inaad dembi dhaafto waanad u naxariis badan tahay kuwa ku barya oo dhan sabuuradii siddeetan iyo lix shan hataa wuxuu ina siin doonaa nolol aan dhammaad lahayn isna indhahooda ilmo kastu ka tirtiri doona oo dhimashoona mar dambe ma jiri doonto oo mar dambeena ma jiri doonan murug iyo oohin iyo xanuuntoona muujinti kow iyo labaatan afar sidee baad jaceylka ilaahay uga jawaabi lahayd miyaad isagana jeclaan lahayd u soo dhowaada ilaahay ilaahay wuxuu rabaa inaad isaga si fiican u baratid erigiisa waxaa ku qoran u soo dhowaada ilaah isagana wuu idin soo dhowaan doonaa yacquub afar siddeed ilaahay nebiga ibrahim oo aaminka ahaa wuxuu ugu yeeray saaxiibkay iishacya afartan iyo kow siddeed yehoba wuxuu rabaa inaad isaga saaxiib la noqotid markaad waxyaalaha ilaahay ku saabsan si fiican u sii baratid waxaad dareemi doonta inaad isaga u dhowaatay ka dibna farxaddaada baa kordhi doonta waxaa barakaysan ninkii uu ka farxiya sharciga rabbiga oo habeen iyo maalinbaa sharcigiisu ka fikira sabuuraddii kow kow iyo laba sidaa daraadeed sii wado barashada qorninka quduska ku saabsan aad uga fikir qofku ilaah yahay iyo shuqulladiisa markaad samaysid waxyaalaha aad baratay waxaad muujinaysaa jaceylka aad ilaahay u qabtid waa kan jaceylka ilaah kaasoo ah inaynu qaynuunnadiisa xaajinno oo qaynuunnadiisana ma cusla yohanna koowaad shan saddex oo sidaanoo kale ilaahay u bari rabbiyow jidadkaaga i tus oo waddooyinkaagana i bar runtaada igu xoogaami sabuuraddii labaatan iyo shan afar iyo shan waxaad arki doonta inuusan ilaahay ka fogeyn midkeen kasta faliimaha rasuuladda toddobiyo toban labaatan iyo toddoba maxaad u malaysa waxyaalaha siduu ilaah yahay ku saabsan midkee baad ka heshay waayo sidee baad ilaahay ugu dhowaan kartaa